magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan ayaa lagu qabtay kulankan oo ku saabsanaa dib u eegista tallaalka dabaysha iyo sida loo fuliyey kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka iyo dhakhaatiir maarayaha tallaalka somalilan axmed cabdi jaamac ayaa ka waramaya qaabka ay u bixiyeen tallaalka mudane agaasima sharaf weyn bay noo tahay maanta halkan inaan u joogno kulan dib u eegisa laba howlood oo waaweyn oo wasaaradda caafimaadku ay fulisay gaar ahaan waaxda public healthku oo tallaalka ku saabsan oo labada bilood ee midna ay ahayd sebtembar midna ay octoobar tahay oo ta koobaad ay ahayd xoojin tallaalka ah waxaa loo yaqaano big catch up vaccination campaign oo markii horreysay somaliland ay fulisay iyadoo ka fulisay dhammaan degmooyinka dalka somalilan oo dhan talabaad oo ah ololaha tallaalka ciribtirka dabaysha oo iyana wasaaradda caafimaadku ay ka fulisay bishan aynu ku jirno horraanteedii dhammaan degmooyinka dalka jamhuuriyadda somalilan agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan maxamed cabdi xergeeye ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in la siiyo tallaalka caruurta ka yar shanta sano kulankan ballaadhan oo ah kulan dib loogu eegayo howlihii aynu qabannay ee ahaa xoojinta iyo koruqaadidda howlaha tallaalada ee ka socda somalilan oo big catch up ku magacownaa runtii cambaynkaas cambayn ma odhan karno laakiin wuxuu ahaa howl loogu talagalay in kor loogu qaado laguna derdergeliyo howlaha rotiinka ah ee socda ee ah immunisationka carruurta ama tallaalka caruurta guud ahaan waxaa kaloo aynu qabanay hal round ama cambayn oo boolya ah oo aynu waddanka o dhan ka qabanay marka inaynu dib u wada eegnaa runtii muhiimad weyn bay noo leedahay halkan aad baa looga hadlay run ahaantii aniguna waan la qabaa haddii wasaaradda horumarinta caafimaadka madaxdeeda iyo shaqaalaheegaoo iskaashanaya ay la yimaadaan commitmentka laynaga rabo oo aynu isleenahay waynu ku dhex jirnaa laakiin waxbay naga dhiman waxaynu gaadhi karnaa halka aynu joogno meel ka fog run ahaantii sannado badan oo ay dunidu inala shaqaynaysay oo intaas oo resource ah lagu bixinayay si caruurteennu ay tallaal u wada hesho haddana caruurteenna intii yarayd baa tallaalan arrintaasi waxay u baahan tahay ama waxaynu joognaa horena in badan baanu idhi xilligii aynu odhan lahayn maxaa inaga hortaagan inaynu caruurteenna wada tallaalo runtii inaynu intaynu iskula nimaadno ee dadka ehlo caqliga ah dadka cilmiga leh dadka hawshan ku jira expertkooda dadka muddada dheer kusoo jiray intaynu dib iskugu noqonno aynu nidhaahno waxaan hortaagani ilain intii aynu garaadaysanay waxaynu arkaynay olole tallaal oo socda anu dadka idinku waaweyn baan ahayo de ilaa iyo toddobaatanadii olole tallaal unbaa socday xilliyo ka horreeyana wuu socday caruurteenniina weli intii yarayd baa tallaalan markaa halkee baynu arrintani ay ka taagan tahay inaynu isweydiinno weeyaan gobollada iyo degmooyinka somalilan ayaa waxaa si wada jira uga socda tallaalka ciribtirka cudurka dabaysha